bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan subaxnimadan wararka ugu waaweyn aadeynaheennana waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe galgaduud iyo muduga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu waadaa inuu safar ugu ambabaxo dalka jabuuti qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgalladii ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan gobolka jubbada dhexe madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu isagoo ku sugan deegaanka buurdimad u bilaabay kulamo uu la qaadanayo odayaashii waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelihii dhowaanta ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka yukrain ayaa ka codsaday dowladda dalka maraykanka in la dedejiyo ka sida aadkay ugu baahayeen ciidankiisa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxaana qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran aanu ku bilownay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan deegaanada galmudug hirshabeelle ayaa waxa ay bilaabeen howlgal ay ka wadaan qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan goboladaasi ama maamuladaasi saraakiisha ayaa sheegay in iyagu ay wadaan deegaanadii dhowaantan ay ka saareen dagaalamayaasha al-shabaab qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha dhexe ee galmudug iyagoona sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab sidayse in saraakiisha si loo gaaro deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe ee weliba hiiraan iyo hirshabeelle iyo galmudug isku xiraa waxaana saraakiisha sidoo kale ay sheegeen in deegaanada ay ka tirsan yihiin gobolka shabeellaha dhexe ee iyagu webiga dhinacyadiisa ay ka wadaan howlgallo sidaan oo kale ay doonayaan inay kaga sifeeyaan siday sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab saraakiishan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalkan ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab warar la helaya ayaa sheegaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud safar ugu ambabaxaya dalka jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la sheegay inuu safar uu ku tegay dalka jabuuti islamarkaana shalay galabnimadii uu ka baxay magaalada dhuusamareeb iyadoo wararka qaar aan la xaqiijin ay sheegayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu tegay dalka jabuuti isagoona kala hadlaya sidii ciidanka dalka jabuuti baaqi ugu sii noqon lahaayeen gudaha dalka soomaaliya iyagoona qeybka ciidamada admis ee midooda afrika si ay ciidamada afrika ee midooda afrika admis ee qeybta jabuuti ka ah ee ku sugan deegaano ka tirsan galmudug iyo weliba sidoo kale qeybo ka mid ah hirshabeelle ay sii joogi lahaayeen waxaana sidoo kale labada mas-uul madaxweyne cismaaciil cumar geelle iyo madaxweyne xasan sheekh ay ka wada hadli doonaan dabayaaqada bishan in ciidanka jabuuti aysan qeyb ka noqon siday ugu ambabixi lahayn gudaha dalka kuwa oo la sheegay in ciidamada abdis admis ee saldhigyadu ay kala wareegi doonaan ciidanka dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dib u dhigaysa laba toddobaad un in ciidanka midooda afrika qaarkood ay sii joogaan gudaha dalka soomaaliya ilaa dowladdu amar ay kasoo saarayso arrintan oo la sheegay in ciidanka dowladdu ay horey uga codsatay midooda afrika inay ka baxaan dalka islamarkaana wakhtigoodu dhammaaday kuwa ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda madaxdu in iyagu ay la wareegi doonaan goobo badan ciidamada ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada jubbooyinka iyo sidoo kale koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee beesha mudulood ee ku sugan deegaanka burdiineed ayaa waxa ay bilaabeen in iyagu ay kulamo ay la qaataan odayaasha dhaqanka si loo soo gabagabeeyo gogashii nabadeed ee taalay deegaankaasi madaxweyne shariif sheekh axmed oo isagu toddobaadka aanu kasoo gudubnay gaaray deegaankaasi oo ay weheliyaan imaamka guud ee beesha mudulood ugaas maxamuud ugaas cali ayaa waxa ay ka wada hadlayaan dhammaystirka qorshaha nabadda ee beelaha walaalaha dhegamaana ku dagaalamay degmooyinka qeybo ka mid a degaano hoos yimaada degmooyinka cadale iyo weliba raagaceelle waxaa sidoo kale lagu wadaa inay qeyb ay ka noqdaan kulankaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyadoo gogasha labaad ay noqonayso sidii meel la isugu keeni lahaa maleeshooyinka dirarta ay ku dhex martay qeybo ka mid ah deegaanadaasi horey ay ahayd kadib markii odayaasha dhaqanka ee labadii dhinac wafdiga madaxweynuhu hogaaminaya ee gogasha nabadeed dhigay ku guulaystaan in is-afgarad buuxa ay wada gaarhaan odayaasha labadii dhinac maamulka jubbaland ayaa sheegay in iyagu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee iyagu ka socda qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe saraakiisha ciidanka danaba kuwa daraawiishta jubbaland iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa maalmahanba howlgallo waxa ay ka wadeen degaano hoos yimaada gobolka jubbada dhexe saraakiisha ayaa sheegay inay degaano ka tirsan gobolkaasi ay gacanta ay ku dhigeen waxaana sidoo kale ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan gobolada jubbooyinka gaaraan gobolka jubbada dhexe madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa hore u sheegay in ciidankiisu ay wadi doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo dagaalamayaasha al-shabaab weerar ay ku soo qaadaan xerooyinka ciidanka maamulka jubbaland ay ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalka ukrein ayaa ka codsaday maraykanka inuu siiyo taangiyada casriga ah ee dowladda dalka maraykanka ay fursameeyo waxaana sidoo kale madaxweynaha dalka maraykanka biden uu sheegay soddon iyo shan bilyan oo dollar qeyb ay ka noqon doonaan ama qeyb ay ka noqon doonaan iraahde lacaga la doonayo dowladda dalka maraykanka inay siiso ukraine kuwa oo qeyb ka ah taakulaynta dowladda maraykanka ee siiso ukraine si ay dagaalka ay kula jirto dalkaasi shuruushka ay qeyb uga noqoto dowladda dalkaasi ukraine ciidamadeeda lagu taakulaynayo taangiyo fara badan iyo lacago fara badan oo dowladda dalka maraykanka iyo weliba neeto ay ugu deeqeen ukraine ilaahi haddaan wax ka soo nacsa haddaan aysan jirin inkastoo dagaalku weli ka socdo halka uu ka bilowday maadaama afar gobol oo dalka ukraine ka tirsan ruushka uu sheegay in iyagu ay leeyihiin ilaahi haata aysan ciidanka dalkaasi ukrainsan suurtagal u noqon inay soo dhaafaan xadka ay la wadaagaan dalka ukraine toddobaadkeena kasoo gudbin ayay ahayd gantaallo laga soo tuuray gudaha dalkaasi ukraine qeybo ka mid ah iyo weliba dalka ruushka ayaa lagu garaacay xadka dalka poland uu la walaago dalka ukraine halkaasoo ahayd keedkii ugu weynaa hubka neeto ay siisay dowladda dalka ukraine lagu baabiiyey dowladda dalkaasi ukraine iyo weliba sidoo kale poland iyo neeto ayaa xurgufay soo dhexgashay kadib markii ay garan waayeen gantaaladan iyagu goobta ay ka yimaadeen ee masaafada aada u fog ee reer galbeedku ay ogaan waayeen halka ay soo marayaan markaasi oo ciidanka dalka ukraine iyo saraakiisha neeto ay isku qabteen mas-uuliyadda cidiska leh baabi'inta hubkana ruushka uu baabi'iyey warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaantalinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel